haatanna kusoo dhowaada barnaamijkii caweyska washington cabdixakiin maxamuud sharwax ayaa inoo soo jeedinaya
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aan idinku hayaynu ku wada caweyn doonno waxaa ka mid ah aragada bilaash inay baasta igu taagantahan indhaha guluub boqolan moodaaye mirid haddaan ku waayana taayare waa banjalayaaye kuwa quruxda kuu diidayaa way kugu dambaabeena dalba suuqahaaduna waxa la dabay ka shaaldheero xag waa nin abwaana oo dookhiisa ku cabiraya jacbur aad u qosol badan barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan sidoo kale qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaad maqli doontaan caawana waxaa barnaamijka inoogu martiya fanaanka suldaan seeraar guhaad yartu waa qalankeyaga aga quruxdan bogeyaga aga qalbigay sudhanteyaga aga aniga ku qanceyartu waa qalankeyaga aga quruxdan bogeyaga aga qalbigay sudhanteyaga aga aniga ku qancey
barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal dookha ayaa ah mid ay ku kala duwan yihiin bulshadu islamarkaana uu qofba dhinac ka istaago iyadoo sidoo kale marka quruxda laga hadlaya iyadana uu qofba si u cabbiro amaba u yaqaano waxaanaynu badanaa aragnaa suugaan kala duwan oo qaar ay yihiin dhab halka kuwo kalena ay yihiin mala'waal kuwaasoo lagu cabbirayo qaybaha kala duwan ee suugaanta amaba qofoo hannaan amaba xirfadda uu ilaahay u hibeeyey uu ku soo bandhigayo iyadoo ragga iyo dumarka midba dhankiisa isagoo waayihiisa uu laabta ku sito uu niyadda ku hayo qofka uu dunida ka lahaa amaba uu nolosha la wadaagi lahaa bal aan soo dhoweeya abwaana siciid ibraahim dool oo isagu jacbur ka curiyey dookhiisa waagag haddaynu eegno marka laga yimaado af soomaaliga bedelan marka laga yimaado waxyaabahaan caadiga ahayn marka laga yimaado sheekooyinka qosolka iyo kaftan kale dee sugaan baa jirta iyo weli majaajiloo inaad ka qayb qaadato dhinaca dookha iyo seesaha
suu khatar yahay marka maxaa maxaa muxuu kaga duwaya dadka wuxuu kaga duwan yahay dadku had iyo jeer qof dheero cas bay jeclaadaan soo maaha haye had iyo jeer dooka inaan dheero ayaa la wada raadinaya oo dhuuban oo wax magaranaysa wan garta laakiin laakiin aniga kaygu waa obside of waxaan jecelahay hablaha gaagaaban gaagaaban ee buurbuuran buurbuuran magaranaysa wan garta maxaa markaa maxaa ayaan aad u jeclahay adiga kaaga waa cad yahay marka waa xaggaasay ku yaallaa dookaaga waad garanaysa gabadh noocaas dee waa dookaan cidibay dookaan cidiba igu haysalo wixii gaabanay buuran baana iskale
waagaan waagaan ku fogaan mayna haddii sugaan baad ka curisay jacbur baad ka curisay ood ka samaysay jacbur baan ka curiyo waxaan idhi nin weynoo baraaqsaday waxbuu soo bandhigayaaye tuugag buuranay jacayliga dhib weeyaane buurnaanta waan kugu jeclahay daayinaabidkaayo caragada bilaash inay baasta igu taagantahan indhaha guluub boqolan moodaaye mirid haddaan ku waayana taayare waa banjalayaaye kuwa quruxda kuu diidayaa way kugu dambaabeena dalba suuqahaaduna waxa la dabay ka shaaldheero xagga iyaga dahabaad ka tahay buurku hoos jirae ranka gaaban iyo ashqaluhu ranka gaaban iyo tumastu waa jiniyadaadii iyo markaad ashqala leexitaa laygu dibayaaye meeshaasay martay shir waa marka waa adiga waa maye waan ku haystaa maahe waa wa waa ciyaarkan dambe waxay dhaha bash baan ku ahay iyo waan ku dakranahay waxba idhahdaan haye wa waan ku dul odhanahayba
waa si wanaagsan waa si wanaagsan marka aad iyo aad baan kugu mahad celinaynaa inaad barnaamijka nagala qayb qaadato dabcan aad nala wadaagto sugaanta iyo weliba sheekooyinka aadka u qosalka badan leh dabcan waxaan rajaynaynaa barnaamijyo kale iyo weliba sugaan kale iyo xiliyo kalena iyagana inaad nagala qayb qaadato haddii aan la idhaahdo aad iyo aad baan ana idinku mahad celinayaa waktiga wanaagsan ee iyo dee waraysiga ha iga qaadeen aad baan u salaamayaa dhammaan haweyska washington iyo t l o iyo shirwax oo saaxiibka yada mar kale ayaan dhammaantiin ba idin leeyahay caweysi waana wanaagsan waa hagaag dhegaystayaal bal inta aynaan qaybaha kale ee cawayska washington u gudbin aynu markan ku wada nasanno codka fanaanadda saynab ciige maxamed
Oh, I did it for Bertie. That's funny, like, yeah,
haatanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaada waraysi uu barnaamijka cawayska washington siiyey fanaanka suldaana seyraar guhaad waraysigaas uu fanaanku kaga hadli doono waayihiisii kala duwanaaye fanka marxaladii uu soo maray iyo weliba suugaantii ugu dambaysay ee uu soo qaaday amaba uu soo saaray bal ugu horrayn ba aana barnaamijka cawayska washington ku soo dhoweeyey suldaan seyraar waad mahadsantaha walaalo aadna waana ugu dhowahay insha allah waaga aadna waan ku mahad celinaya farkadiina qiimaha badan waan ku dhowahay mar koowaad iyo mar labaadba waa hagaag marka hore haddaan magaca ka bilowno marka la yidhaahdo suldaan seyraar iyo guhaad waa saddex magacoo saddexda magacba soomaaliya marka ma saddexdii magacii caadiga ahaaba mise qaar baa naanaysa mene dadka badanaa waxay moodaan naanay laakiin waa saddexda magacee caadiga sultaan waa magacayga saxda weeye aabay bixiyeen seeraarna waa aabahay guhaadna waa awowgay waa hagaag marka inta badan dadku way isweydiiyaan oo waa su-aalaha kugu badan lagu weydiiyaan filaya ay odhanayaan talow magacyadani maxay ahaayeen ha badanaa dadku waxay moodaan naanays aan la baxay waa hagaag ma moodaa in magacyadii soomaaliga lagaga miisay oo xagga magacyo carbeed iyo magacyo kale dadka loo bixinayo adiga in dhaqan laga dhigay marka horeba magacyadaadi wallaahi waa waa way way muuqataa laakiin waa wax isku aad aaday oo waxaad isku aaday way waa walidkeydaan waa mahad ooga haya waa hagaag haddaynu gudagalno waraysigeena sultaan seyraar dee dabcan muddooyinkii dambe waxaad moodaa suugaantaada fanka iyo heesaha kala duwanaad qaadaysa inay bulshada aada u dhex gashay ugu faaftay bilowgii ugu horreeyey haddaanan qaldanayn fankaagu wuxuu kasoo hana qaaday dowla deegaanka soomaalida gaar ahaan magaalada jigjiga fankaygu walaal halkaasuu kasoo bilaabmay Mhm.
deegaankuna kasoo bilaabmay bilowgii fankayga ilaa iminkana deegaanku baan joogaa laakiin eyga soomaalida oo dhan waan tagaa oo ima kala duwano meel walba waan tagaa oo hadday heesa noqoto meesha u badana heesaha ama guriyada ama muusiga ama codadka aan kasoo sameeyo waa hargeysa waa hagaag bal waa hagaag waynu gudageli bal qaybaha kala duwan iyo heesihii aad bilowday intii oo dhan bal heesta ugu horreysay ee la yidhaahdo maanta suldaan seyraar iyo weliba dadka faaniska u ah amaba dhegeysta ama bulshada soomaalida waa isku barteen heesteebaad baad islaaday
wallahi intii horena yaho waan soo heesi jiray laakiin heesahooda heesataa usii caanbaxameen ahayn hees baan dhihi karo adiga iyo bulshada isku bartay waa heeska xamar bila marka ha marka heeskaasaan is dhihi karayaa waa wuxuu ka mid yahay em, heesaha markaa aada madaxa kor oola soo baxday xariirta la daawaday iyo iftiinkii xamar bilaay ha waa hagaag bal dhegeystayaashaen maqashiin doonaa waxayna la maqlaan xurmiyo gaarashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xurmiyo gaarashiyo wanaag xaq dhowr wacan iyo dulqaad hidiyo dhaqan iyo xishood midii lagu xeerayey midii lagu xeerayey xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubin u kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xabiibtaan doonayay markaan xubiyey ku tago jirkaa xubin xubinu kaco xusuustaada qalbiga kusoo wada xaadirto xasilay xasilay goortaan ku helay xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xariirta la daawadiyo iftiinkii xamar bilaay xulkii quruxda tahee miyay xubiyey cid kale macaan ku xaqiiri kartaa macaan ku xaqiiri kartaa wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajanooy gobaad tahay xilaajanoy adaa xilkasnimo ku wacan xaniya kuma galo masay cogteennana nacab ma helo gobaad tahay xilaajanoy gobaad tahay xilaajanoy intii xusulkay xabaan xaqiiqa ka sarreeya oo dunida xay aan ku ahay xilkeennoo aan gutiyo qoyskeenoon xumaan ka jiro ayaan ayaanu xilsaarahe xasilay xasilay xasilay goortaan ku helay
waa hagaag haddaynu ka soo noqonno heestaasi sudan seyraar dabcan se ka muuqata waa xamar bilaac gabadhu may ka hadlaysaa baan filaya gabadh magaalo qurxinaysa ama nadi- ama iftiiminaysa mise waa macno kalea ku jira ha may sax weeye dadku badanaa waxay moodaan in waxaa jirta xaafad ka mida muqdisho oo xamar bire la yidhaahdo in heeska halkaa loo sameeyey laakiin abwaankii sameeyey abwaan cabdiire ah dalka oo reer muqdisho ah ayaa gabadhiisa u sameeyey marka waxay ka waxay ka turjumaysaa xamar oo dhan bay bishaa waa iftiinkii xamar bila Mhm. xulkii quruxdaa tahee ree xubiye cid kale macaan ku xaqiri macaan ku kartaa xaqiri kartaa marka waa ammaan weeye gabdheed weeyaan oo magaalada dhan iftiimisa ha ammaan gabdheed weeye waa hagaag fankaagu halkaa waa kasii hana qaaday waa kasii socday dabcan saa tilmaantay waa heestii alla odhan karaba dee waad isku barateen bulshada n sax ha marka la yidhaahdo heese kalaad qaadaa iyagana haddaynu soo qabanno heesta la yidhaha aga heeska aga waxaa sameeyey oo halkan aada ugu maxay celinayaa abwaan cabiira aaqilka oo heeso badan heeska ahaatay heeska xamarbila iyo heeskan agaga sameeyey marka waxaan isdhahaa markaan heesahan sameynayo hal ku dhig ay markaa dadku ku dhagaan sida tusaalaan xamarbilo oo kale yarta raadiya oo kale marka waxaan isdhahaa ha- em, wax ka turjumaya ama ay dadku qabsan karayaan oo u fudud marka ciwaan baan ooga dhignay aga abwaankaas sameeyey waana heeska heesahida ugu dambeeyey markii fiiriyo la yidhaahdo iyo soo soo bixidba iyadaa ugu dambeysay haddaynu ka soo qabanno ereye laba ka mid ah ee aanu dhegeystayaasha maqashiino halkeed ka soo qaban lahayd Em, waxaan kasoo qaban lahaa em, qaybta agan kasoo qaban lahaa Mhm.
yartu waa qalanjey aga aga quruxdaanu bogey aga aga qalbigay sudhantay aga aga anigaa ku qancey aga aga aga yartu waa qalanjey aga aga quruxdaanu bogey aga aga qalbigay sudhantay aga aga anigaa ku qancey aga aga aga aga aga aga Halkaasaan kasoo qabtay marka aga waxay ka micno tahay de qof dadyowga qaar baa isticmaala ereyga aga Mhm.
qof wax qurux badan markaad aragto ama wax aad ka yaabto markaad aragto Mhm.
aga baa la yidhaahdaa waa halka dadka qaar ay ka yidhahdaan alla alla siday wax u dhaceen oo kale maca qofku markuu wax ka yaabin yahay Ah, marka iyadana waxaa sameeyey inuu maca laxanka saaray miyaa qiyaastii een, caaqilka mise waa laxankana qof kala saaray may ereyada wuxuu ereyada heeska waxaa sameeyey cabdiyare aaqilka laxanka waxaa saaray em, dab jacayl abwaanka dab jacayle saaxiibkeebaa laxanka saaray Mhm.
marka muusiguna waa cadceed cadceed baa miisigana furay Waa hagaag.
Ah.
kordhaa raacda qalanjadayda maankay qaada qalanjadayda xiskaa qabila qalanjadayda anana uu qira qalanjadayda kordhaa raacda qalanjadayda maankay qaada qalanjadayda xiskaa qabila qalanjadayda anana uu qira qalanjadayda ويرتعد ويا قروح سمتدا قول كذا يتقي قروح سمتدا قصدي قوتني